ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa saddexda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afariyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka socda dalka suudaan oo galay isbuucii labaad oo xidhiir ah weerar lagu qaaday gaari ay la socdeen dad faransiis ah oo laga daabulayay dalka suudaan iyadoona inta badan dalkaasi laga jaray qadka internetka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka suudaan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah maxay dowladaha sida gaarka ah ugu beegsadaan qowmiyadda alfulaan oo ka mida qowmiyadaha ugu tunka weyn ee dagagalbeedka qaaradda afrika maxaase ka jira sheegashada ah in dhammaan xubnaha qabiiladani ay mujaahidiin yihiin warbixin ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah dowladda maraykanka oo xabsiga guwantanamo bay kasii daysay nin u dhashay dalka aljeeriya iyadoona ku wareejisay dalka uu kasoo jeedo taxanihii bilqur-aani naxya ayaan ka marnaynay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka toddobaadyo ka hor maleeshiyaad hubaysan oo arxanlaawayaal ah oo taageero ka helayay dowladda burkina faso ayaa xoog ku galay tuulada nuuna oo dhacda waqooyi galbeed ee dalkaas halkaas oo ay ku laayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan goobjoogayaal ayaa hay-adda amnesty international u xaqiijiyey in maleeshiyadan ay guriguri u galeen xaafadaha tuulada iyagoo si gaar ah u beegsaday dadka kasoo jeeda qabiilada alfulaan inkastoo ay xukuumaddu shaacisay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan siddeed iyo labaatan ruux haddana dadka deegaanka ayaa majalada forian boliisi u sheegay in gacantooda ay ku aaseen siddeetan meydad ah oo ay xabaalaha ku gureen ka gadaal markii ay tuulada banneeyeen maleeshiyada qoraaga warbixintan oo lagu magacaabo jemith cawthret oo ah cilmi baare ka tirsan maxadka arrimaha caalamiga ah ayaa sheegay in milatariga dalalka maali iyo burkina faso iyo saaxiibadooda shisheeye iyo sidoo kale maleeshiya beeleed deegaanka ah ay geysanayaan weeraro isirsifayn ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan kana dhashay qabiilada alfulaan ee degta bartamaha wadamada maali burkina faso iyo dalal kale oo gobolka ah dadkan looma beegsanayo waxaan ka ahayn inay kasoo jeedaan qabiilada laakiin waxaa lagu marmarsiyoonayaa la dagaalanka jamaacaadka jihaadiga ah waa sida uu sheegay qoraaga warbixinta aqoon-yahano u dhashay qabiiladan ayaa tiro dhowr jeer ah ku eedeeyey xukuumadda maali in si gaar ah ay u beegsanaysa reerkooda dowladdu waxa ay meesha ka saartay maamuladii wadooyinkii taqliidiga ahaa ee ay adeegsan jireen xoolodhaqatada qabiilada si ay cadaadiska ugu kordhiso xoolodhaqataduna waxa ay sheegayaan in cunuqabateen iyaga u gaar ah lagu soo rogay marka loo eego habdhaqanka xukuumadda bomaco عندما تترك الحيوانات لتتجول غالبا ما تندلع النزاعات حول مناطق الرعي هناك صراع دائم منذ فترة كانت الحكومة تمارس ضغوطا كبيرة على قبيلة الفلاني marka xoolaha la sii daayo ay iska socdaan inta badan halkaas ayay ka dhashaan murannada gaar ahaan meelaha daaqa leh waxaa jirta colaad joogto ah muddo badan xukuumaddu waxay cadaadis gaar ah ku haysay qabaa'ilada alfulaan way xireen wayna cunuqabateeyeen xoolodhaqatadu waxay nacayaan inay go'doonsanaadaan ninka reer guuraaga ah in la go'doomiyo waxa uu ka jecel yahay inuu bixiyo hal milyan si uu uga fogaado masiirka noocan oo kale ah يأسرونك ويحاصرونك يكره الرعاة أن يكونوا محاصرين يفضل الراعي دفع المليون لتجنب مثل هذا المصير dhaleecayntan waxa ay timid ka gadaal markii la arkay xabaal wadareed ay ku aasan yihiin in ka badan labaatan ruux oo kasoo jeeday qabiilada alfulaan oo ay horey u xireen ciidanka xukuumadda maali sida laga soo xigtay xogo uu faafiyey websayte-ka ka faallooda loolanada hubaysan kalabar ka badan dadkii rayidka ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay ay dileen maleeshiyada habbeeleedka u abaabulan waxa ay kasoo jeedaan qabiilada alfulaan oo toban boqolkiiba ilaa afar iyo toban ka ah bulshooyinka dalalka maali iyo burkina faso warbixintu waxa ay tilmaamtay in kororka camaliyaadka lagu gumaadayo dadka shacabka ah ee kasoo jeeda qowmiyadda alfulaan ay kusoo aadeen xilli xukuumaddu ay ku dhawaaqday weeraro ka dhan ah mujaahidiinta gaar ahaana bartamaha dalka maali halkaas oo ay degto qabiilada sidoo kale ciidamada burkina faso waxa ay xoojiyeen taageerada ay siinayaan maleeshiyaadka qaabbeeleedka u abaabulan ee la dhacsan mashruuceeda islaamla dirirka ah kaasoo si gaar ah u beegsanaya dadka kasoo jeeda qabiilada fulaan arrimahan waxay kusoo aadayaan iyadoo dhowaan labada dalba ay guud ahaan isaga baxeen ciidamada faransiiska qoraaga warbixinta majalada forian bolosy ayaa ka digay beegsiga gaarka ah ee lagu haya qabiilada alfulaan iyadoo lagu marmarsiyoonayo eedeymo aan waxba ka jirin oo ah in dhammaantood ay taageerayaan kooxaha jihaadiyiinta ah warkaas oo ay beeniyeen dhallinyarada qabiiladan oo sheegashadaasi ku tilmaamay mid dhiigooda lagu bannaysanayo يقولون إن كل الفلان جهاديون لكن هذا غير صحيح إنهم يهاجمون قرانا waxay leeyihiin reer fulaan oo dhan waa jihaadiyiin balse taasi sax maaha waxay soo weerareen tuulooyinkeenna waxay dileen dumar iyo carruur yaryar ee laba jirrada iyo saddex jirrada ah kuwaasoo aan awoodin inay naftooda difaacaan xataa sidoo kale dumarka da'da ah ee aan awoodin inay hubka qaataan في سنوات الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وحتى النساء المسنات اللاتي لا يستطعن حمل السلاح markii uu beegsiga iyo bartilmaameedka uu ku batay qabiiladan qaar ka mida dadkeeda tabarta daran waxa ay bilaabeen inay u barakacaan dalalka gobolka iyo meelo ka baxsan qaxooti fulaan kasoo jeeda oo xerooyin barakacayaal ah looga ooday wadanka muritaaniya ayaa sheegay in sababta ay wadankooda uga soo carareen ay tahay habsooca iyaga lagu hayo mid ka mida odayaasha barakacayaasha ah ayaa ka sheekeeyey sababta uu halkaasi u tegay
قال لي الجندي أقسم لك ولن أقولها مرتين سمعت askarigan wuxuu igu yidhi يقتلوننا waan dhaaranayaa mar kale kuma celinayo waxaan maqlay in qabaa'ilka fulaan ayna dilayaan jihaadiyiintuna wayna dilayaan sidaa awgeed waan laynaynaa dhammaan dadka u dhashay fulaan waxaan la xiriiray madaxa waaxda garsoorka wuxuuna nagu yidhi guryihiinna iska jooga si aysan wax dhibaato ah idiin gaarin kadibna ciidankii ayaa nagu soo laabtay jimcihii xigay marka hore wayna go'doomiyeen kadibna xoog ayay ku soo galeen dadka oo dhan ayay weerar ku ekeeyeen qolalka ayay galeen kadibna waxay ka soo saareen xataa dadkii xanuunsanaa waxay dileen toddoba ruux wakhtigan la joogo kuma laabanayo xataa haddii ay diyaarad noo kirayaan weligeenna ma hilmaami doono waxay nagu sameeyeen iyo dadkii ay laayeen حتى لو استأجروا طائرة لن ننسى أبدا ما فعلوه بنا لقد قتلوا الناس
qabiilada fulaan oo lagu sheegay mid gebi ahaanba hubaysan ayaa cadadka dadkeeda waxaa lagu qiyaasaa afartan milyan shan iyo toban milyan oo ka mida waxaa lagu sheegay inay reer guuraa yihiin waxayna ku nool yihiin wadamo kala duwan oo dhaca bartamaha galbeedka iyo bariga qaaradda afrika waxay ku teedsan yihiin laga soo bilaabo xeebaha badweynta atlantiga ee galbeedka afrika ilaa xeebaha badda cas ee bariga qaaradda waxay ku kala firirsan yihiin siddeed iyo toban wadan oo u dhexeeya laba xeebood inkastoo ay yihiin qowmiyadda labaad ee dalalka maali iyo burkina faso haddana hogaamiyayaasha siyaasadda ee qabiiladan waxay la kulmayaan faquuq iyagoona godob badan ka tirsanaya xukuumadaha dalalkaas sida lagu sheegay warbixinta wargeeska forian bolacy isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qoraagu sheegay in haddii uu sii socdo beegsigan ay sii dheereen doonto colaadda gobolka jihaadiyiintuna ay u sahlanaan doonto inay si fudud ku ciidamaystaan xubnaha qabiilada fulaan kasoo jeeda taasina ay horseedi doonto in gobolka ay ka dilaacaan colaado damintooda ay aada u adkaan doonto haddaba maxay tahay sababta sida gaarka ah loogu beegsanaya qabiiladan sanadkii laba kun shan iyo tobankii bartamaha dalka maali waxaa kasoo baxday koox hubaysan oo loogu yeeray masiina taasi oo saldhigatay gobolada mubiti iyo saguwa oo ay degaan qabiilada alfulaan kooxda waxaa hogaanka u hayay amaado kuufa oo ah daaci dadka si wanaagsan usoo jiita balse sheegay in xilligaasi uu gacansaar wanaagsan la lahaa alqaacida iyo ansaarudiin dowladda maraykanka ayaa wadaadkan ku dartay liiska waxay ugu yeertay argagixisada sagaashameeyadii waxa uu ahaa qadiib canjaladaha khudbadiisu waxay aad ugu dhex faafeen gobolka muuqaalo dhowr ah oo uu kasoo muuqday wuxuu aad ugu faraxsanaa in dhalinyaro badan oo qabiilkiisa ah ay haleelaan safka mujaahidiinta كما أحب أن أستغل هذه الفرصة الطيبة لأتوجه بالحمد الذي يليق بجلال الله أن أقر عيني بما لم أكن أتخيله من إقبال الآلاف المؤلفة من الفلان على الجهاد في سبيل الله والتنافس على الشهادة sanad kadib koox kale oo hubaysan oo la magac baxday ansaarul islaam ayaa kasoo baxday waqooyiga dalka burkina faso gaar ahaana meel u dhow xuduudka wadanka maali labadan kooxoodba waxay ciidameeyeen dhalinyaro fara badan oo ka dhashay qabiilada alfulaan sida uu sheegay qoraaga warbixinta forian bolacy labadan kooxood ma sheegin inay u dagaalamayaan maslaxada qabiilada fulaan balse waxa ay sheegeen inay u saciinayaan dhisida isbahaysi ay ku midaysan yihiin dhammaan qabaa'ilka gobolka laakiin sanadkii ka labada jamaaca waxa ay ka qayb noqdeen xarakaadkii islaamiga ahaa ee ku midoobay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo hadda ka howlgasha wadamada saaxilka iyo saxaraha afrika isagoo hadalkiisa sii wata ayuu qoraagu sheegay in milatariga maali oo ka falcelinaya soo ifbixidda jamaacaadkan uu fuliyey howlgallo isugu jira xarig wadareedyo jirdil xabsi guri iyo dilal shuruucda khilaafsan durbe waxaa soo baxay warar sheegaya in la geystay gaboodfalle ka dhana xuquuqda aadanaha iyo dilal wadareedyo si wadajir ah uga dhacay dalalka maali iyo burkina faso dadka ugu badan ee ay waxyeeladu soo gaartay waxay kasoo jeedaan qabiilada fulaan kuwaasoo lagu eedeeyay inay gacan saar la lahaayeen jamaacaadka hubaysan ee dowladahaasi kasoo horjeeda qoraagu waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalladii adkaa ay ku dhawaaqeen milatariga ay keeneen natiijooyin aan la mahadin oo ay ka mid tahay inay sare u kaceen tirada jihaadiyiinta iyo in dhammaan bulshooyinka kala duwan ee wadamadaas ay sihiiskooda isugu tashteen iskuna hubeeyeen si ay naftooda u difaacaan sidoo kale waxa ay samaysay kooxo kale maadaama uu hubka faraha ka baxay tuulo welibana waxa ay yeelatay ciidan iyada u gaar ah meel welibana waxaa la dhigay bar kontarool oo tuulooyinka laga difaaco aqoon-yahan cilmiga bulshada ku takhasusay oo u dhashay wadanka maali ayaa sheegay inkasta oo dhalinyaro badan oo qaab beeleed ahaan isku abaabulay markoodii horena sheeganayay inay naftooda oo keliya difaacanayaan ay haddana dhacday in lala wareegay hantida caamka ah iyo kheyraadka ummadda ka dhexeeyay sida biyaha daaqa iyo wixii la mid ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan qaybta toddobiyo labaatanaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur-aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qonaybe oo kamid culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga xalqadan ayuuna sheikhu kaga hadlayaa dardaaranka shanaad ee ku jira dardaaranada uu allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay suuratul ancaam ee ah ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي وقفنا في الحلقات الماضية مع الوصايا الأربعة الأولى من وصايا ربنا عز وجل في سورة walaalayaal xalaqaadkii hore تعالى waxaan kaga soo sheekaynay dardaaranada afarta ah ee ugu horeeya wasaayaadka uu allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay suurat alancaam ee ahaa قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أهمية حراسة الباطن xalqadii ugu dambaysay waxaan kaga hadalnay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta acmaasha qalbiga maantana waxaan ka hadli doonnaa dardaaranka shanaad allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس التي حرم الله يشمل ذلك المسلم وغير المسلم المستأمن أو المعاهد dilka سواءه من جرم nafta uu allah xarimay زاد من حكم waxaa soo gelaya ولاته qofka الأحوال.
muslimka ah أن iyo تحرم kan gaalka امرأة ah من زوجها ee وأولاده.
ammaanka ku jooga أن تحرم ama midka أمه ballanta ku وولدها jooga وخلقها ee aan muxaaribka ahayn maxaa ka xun dembiga ah in la dilo naf uu allah karaameeyey una abuuray cibaadadiisa dilku waa xadgudub ku aadan xaqa allah kaas oo naftan bani aadamka u abuuray inay isaga caabuddo kolkaas kan wax dilaya waxa uu ka takhallusayaa nolosha naftan isagoo aan fiirin waxa loo abuuray فإذا بالقاتل ينهي حياة هذه النفس غير ملتفت إلى ما خلقت من أجله ما أسوأه من جرم أن تحرم الأولاد من حضن أبيهم dembiga ah in aad ubadka ka xarinto barbaarinta aabbahood iyo jacaylka ay isaga u qabaan iyo inaad haweenayda ka xarinto naxariista sawjkeeda hooyadana aad ka xarinto wiilkeeda u qidmeynayey una baarinimo samaynayey أن تحرم المرأة من زوجها وعطفه أن تحرم الأم من ولدها وخدمته وبره عندما ترزق مولودا جديدا وتذهب بابنتك الصغيرة لزيارة أمها في المستشفى tusaale markaad ilmo cusub dhasho oo aad gabadhaada yar u kaxayso hooyadeed oo isbitaal ku jirta si aad u soo booqataan kolkaad ka soo laabato intaad waddada socotaan haddii gabadhaada ku weydiiso aabbe hooye aaway markaa iyada ah waxaad dareemi doontaa xanuun maxaa yeelay gabadhaada waxay habeenkaas oo dhan ahaan doontaa mid ka fog hooyadeed تتألم حينئذ لأن طفلتك ستقضي تلك الليلة بعيدا عن أمها تصور حينها الأطفال في بلاد المسلمين المنكوبة وهم يحرمون من آبائهم أو أمهاتهم في لحظة bal suurayso carruurta ku nool dhulalka muslimiinta ee ay masiibooyinku ka dhacayaan kuwaas oo laga xarimay la noolaanshaha labadooda waalid hal ilbarasi gudihiisba ha ahaatee ayagoo ku baxay gacanta kuwa xadgudbay weysmada ay waayeen waalidkoodna aysan ahayn hal habeen oo keliya balse ay tahay inta ay nool yihiin oo idil haddaba waxaa jira xaalado xadidan oo uu dilku noqonayo mid xaq ah ayna ku jirto nolosha bulshada ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أخي أختي قد تظن نفسك أبعد ما تكون عن هذا الجرم جرم القتل walaal waxaa laga yaabaa in aad naftaada u malayso inaad ka fog tahay dembiga dilka balse rasuulka sala allahu caleyhi wasalam waxa uu baraarujiyey nuucyo xadgudub ah oo xumaantooda u dhigma jariimada dilka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid uu warinayo imaamu bukhaari ku yidhi qofka mu'minka ah oo la lacnado waxa ay la mid tahay dilkiisa qofkii ruux mu'min ah gaalnimo ku tuurana waxa uu la mid yahay isagoo dilay oo kale haddaba ha fududaysan inaad lacnado qof mu'min ah lacnadu waa in laga eriyo raxmadda allah qofkii mu'min lacnada waxa uu la mid yahay isagoo ka eriyey raxmadda allah ee uu iyada darteed u nool yahay فاللعن هو الطرد من رحمة الله فمن لعن مؤمنا فكأنما جرده من رحمة الله التي يعيش من أجلها ولا تستسهل أن تصف مؤمنا بالكفر sidoo kale ha fududaysan inaad qof mu'min ah aad gaalnimo ku sifayso allah waxa uu gaalada ku sifeeyey inay yihiin kuwo dhintay waxa uuna yidhi أو من كان ميتا فأحييناه وهذا الذي كان كافرا فهداه الله للإيمان فمن رمى مؤمنا بالكفر كأنه أماته kaasina waa midka kaafirka ah ee uu allah iimaanka ku soo hanuuniyey qofkii mu'min gaalnimo ku sifeeya waxa uu la mid yahay isaga oo dilay oo kale haddaba ka fogow wax waliba oo ay diinteennu ku sifaysay inay u dhigmaan dilka xaqdarrada ah ilaa aadan khilaafin dardaaranka allah casa wajalla ee ah ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والسلام عليكم ورحمة الله
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay dalka suudan waxaa weli ka soconaya dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka la magacbaxay gurmadka deg dega ah kuwaasoo maalinba maalinta ka dambeeya sii xoogaysanaya dagaaladan ayaa galay isbuucii labaad oo xiriir ah waxaana la helayaa tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha dhimasha iyo kan dhaawacay ka dhashay dagaalada wararku waxa ay tilmaamayaan in tirada dhimashada ay ku dhowdahay shan boqol oo ruux horeyd ah halka dhaawacuna uu yahay saddex kun iyo toddoba boqol waxaa intaasi dheer tobannaan kun oo ruux oo ka barakacay guryahooda si gaar ah magaalada caasimadda ah ee al khartuum halkaasoo ay ka socdaan dagaalada ugu culus waxaana dadka barakacay lasoo sheegaya in qaarkood ay u carareen dalalka deriska ah sida wadamada jaad iyo masar weerar ayaa lagu qaaday gaari ay la socdeen dad faransiis ah oo laga daabulayay magaalada al khartuum waxaana lasoo warinayaa in khasaare uu ka dhashay weerarkaas maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah waxa ay shaaciyeen in la dhaawacay muwaadin u dhashay dalka faransiiska kadib markii weerar duqeen ah lala beegsaday gaari bas ah oo lagu daabulayay muwaadiniinta faransiiska ah ee ku sugan magaalada al khartuum ee caasimada dalka suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ilaa iyo hadda kama aysan hadal wararkan sheegaya weerarka lagu qaaday gaariga ay la socdeen dadka u dhashay dalkeeda horaan ayay ahayd markii dowlado badan ay ku dhawaaqeen inay dalka suudaan kala soo baxayaan safiiradooda iyo dadka u dhashay dalalkooda geesta kale dowladda maraykanka ayaa xabsiga kasii daysay muwaadin u dhashay dalka aljeeriya muwaadinkan oo in ka badan labaatan sano ku xirnaa xabsiga guantanamo bay ee ku yaala jasiiradda kuuba ayay xukuumadda washington shaacisay inay kasii daysay xabsiga islamarkaana ay u tarxiishay dalkiisa tani ayaa ka dhigan in tirada dadka hadda ku xiran xabsiga guantanamo ay tahay soddon ruux halkaasoo ay markii hore ku xirnaayeen siddeed boqol oo maxbuus war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda difaaca maraykanka ee banticonka ayaa lagu sheegay in saciid bin ibraahim bin cimraan baakoosh loo wareejiyey dalka aljeeriya kadib qaraar kasoo baxay xukuumadda washington oo lagu sii deynayo maxbuuskan war-saxaafadeedku waxa uu ku daray in baakoosh oo tobannaan sano ku xirnaa xabsiga guantanamo uu iminka wax tahdiid ah ku haynin amniga qaranka ee dowladda maraykanka baakoosh ayaa sanadkii labada kun iyo labadii laga soo qabtay magaalada faysal abaad ee ku taalla dalka bakistan iyadoo xilligaasi ay dowladda maraykanka waday howlgallo ay boqolaal ruux kusoo qabqabatay kuwaasoo ay ku xirtay xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay bishii maarso ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii maxbuus u dhashay dhulka xarameynka oo lagu magacaabo qasaam cabdulaahi ashirbi laga sii daayay xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay kaasoo sidaan oo kale ay dowladda maraykanka sheegtay inay ku weysay wax caddaymo ah inkastoo badi dadka muslimiinta ahaa ee ku xirnaa xabsigan sumcadda xun laga sii daayay halkaas haddana waxaa jira tiro kale oo muslimiinta ka mid ah kuwaasoo weli wajahaya tacdiibka iyo dhibaatada daran ee kaga imaanaysa dowladda maraykanka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله